bukaanada ka soo daacada adugu maalmahan waxa weeye isbuucan alxamdulilahi sida hore way dhaamaan daawooyin iyo waxbay heleen oo adugu sidii hore waxaan dhihi karnaa boqolkiiba konton waa hadda way ka wanaagsan yihiin adugu marka waxaa adugu dadbaa daawooyin dhanka muurdhuuba iyo dhanka maar dheera labadaba daawooyin bay ka heleen marka sidii hore way dhamaan hadda inkasta oo xanuunkii u jira oo dad cusub hadda la helaya lafteeda oo soo xanuunka laftiisii soo bixinayaan shabeecada marka alxamdulilah laakiin sidii hore way dhaamaan dad wada waxaad sheegtay in markii ugu horreysay bukaanada la ildaran jadeecada ee ku sugan nawaaxiga buurdhuuba in ay heleen daawooyin daawooyinkaasi markaa ma isleedahay wax badan ayay ka tareen xanuunkii hayay
ha ha waa wax badan bay ka tareen waa la dhihi karaa marka hore ma lahayn xitaa wax oo dhaqdhaqaaq oo caafimaad kama jirin wax badan bay ka tareen hadda waxa weeye mayna xitaa wax xanuun baabiya ah daawooyin aan laga helin hadda marka daawooyin bay heleen waa aad waxa weeye waxtar weyn baa arrintaas ayada aad baa maaragtay yaa loo dhigi karaa wax wax weyn bay ka qabatay ma inoo sheegi kartaa tirada rasmiga ilaa iyo hadda ee bukaanada la liita jadeecada ee la gaarsiiyey gurmadka daawooyinka
adigu ilaa tobaneeya qof ayaa u dhimatay ilaa afartameeya qofna adigu way barnaamij inkasta oo hadda ilaa adigu afartameeyadii dhowr iyo labaatan mooyaane hadda dadkii kale ay soo roonaanayaan oo hadda caafimaadka soo wanaagsanaanayo hadda waxa weeye wixii hore oo dhintay kolley dadkii samar imaan allaha ka siiyo dadkii hore oo dhintay laakiin hadda isbuucan wixii horaankiisa dhintay maahan hadda maalmahan way roog yihiin alxamdulilah way roog yihiin hadda maalmahan
waa tahay ma isleedahay daawooyinkaasi wax badan ayay ka tireen xanuunkii hayay dadka bukaanada ee la ildarnaa cudurka jadeecada
ha ha waa horta baashan inta badan saa dadka jadeecadu tallaal bay leedahay laakiin ma laha daawo kale oo toosa loo isticmaalo waxa la helaa waa iska xanuun baabiya wey oo loo isticmaalayo boosooyinka dadka dhinaca oo dhacda la siinaayo waxsaas ah marka titirtiriinta oo macnaha loo dhiijinayo indhaha waxsaas iyo adigu adigu waa caafimaad ahaan laakiin baasha horta macnaha jadeecada cudurka la yidhaha wuxuu leeyahay tallaal buu leeyahay tallaalka uu leeyahay waktigiisii haddee wixii hadda la tallaalayana waad garan kartaa waa wax maxaan ka hortegid bay iska noqonaysaa way aymanayaan dadka sababtay tahay dadka baasha waxa weeye cambi spread berigiisale dadka qaraan macnaha si fudubay ku faafi kartaa weye macnaha jabeecada cudurka la yidhaahdo marka faafitaankaas marka haddii dadkii la tallaalo wax weynay ka taraysaa xitaa haddii ku dhacdo si oo qabanay u dhacaysaa si toos oo u dhacaysa tuulooyinka la gaarsiiyey gurmadka daawada ee hoostaga buurur islamarkaana ay ku sugin dadka bukaanada ee la liita xanuunka jadeecada waa imsaa tuulo magacyadaasi maxaa inoogu sheegi kartaa
ilaa afartan iyo laba tuulaa buurur timaado oo ay kamid tahay tuulada saarley marka adigu tuulooyin badan baa hoos yimaada inta hadda eriyada ay ka jirta ay sida balaaran hadda jirta jadeecada waa area inta faawiinka ku dhacto saarley ilaa inta dhuba soonahaasay ku badan tahay hadda taysow eriyadaasay hadda ku badan tahay inta badan oo aada xanuunkaas ugu jiraan
daawooyinka marka laga soo tago ma jiraan wax dhakhaatiir caafimaad oo gaaray goobahaasi ay ka jirto cudurka jadeecada
dad aan la xiriirin waxay noo sheegeen oo miiga joogo in dhakhaatiir maar dheer ay ugu timid tallaal iyo niman kale oo buur dhuwadan lafteeda ka tagay oo aan badnayn oo dhowr ah marka adigu marka hadda dhakhaatiir noocaasa gaartay marka saas hadda wararka ugu dambeeyey dadka ay tuulada joogay ay noo sheegeen
waa tahay marka ma jiraan xanuuno kale oo ka dilaacay deegaanka oo dadku haatan ay la ildaran yihiin
malaria jirto sababto ay tahay malaria badanaa dadka cunta sanadkan waxaa weligiisa tahay biyaha ugu markuu deceliya malaria ka hayso lafteeda oo malariadaas way jirtaa oo dadkii aad bay ula ildaran yihiin mayna helin wadooyinka iska xiran iyo sababa jira oo dalka iska xiran yahay awgeed ayna u helin ma mayna helin malariadaas daawooyin malaria lama helin sandarawada waxay ka galaan dadka marka meeshana meel buurale oo qarfo wey lama tegi kara inta badan ayadoo wadooyinka isku xiran dhibaatooyin badan baa jira adigu marka hergab laftiisa uu jiraa oo hergab badan bay dadka daran yihiin xanuuno badan baa jiran iyo dadkaas kulli xaalad bini aadminima ka jirta meesha bulada
ugu dambeyn maxaa is leedahay ama loo aaneynayaa in xilligan cudurkan uu ka dilaaco tuulooyin hoostaga boordhubo
adeegka oo guud ahaan deegaankaas iyo isu socodka oo yaraaday iyo dee xilliga laftiisa oo ah xilli kuleel oo la galay sanadii hore ay baxday mufatahaado dhacay een dadkii marka een meelaha isugu imaanayeen laftooda iska na- een nadaafad darro badan ay isku jirta ceelalka iyo ceelasha iyo warooyinka ee in badan aan lahayn daryeel caafimaad waxyaabo badan aa sabab kara adigan arrintaas waa kulley aad bay u adag tahay dadkaana gargaar bini aadamnimo oo ay u baahan yihiin